الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب لن يدخل أحد لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى لن يدخل مجلي أحد أحدنا الجنة جنة بعمله عمل كيسي أنكم وضمضان أيه جنة كما جليه بل برحمة الله تعالى إلهي نحريسيسا يفضليسا تأصبو كجليا جنة وحديثك نوصى سعدا درق اسماء بدنان دونتو أما الروايات كلا دوان يلان دونا لفتقيسي أما الفاديسي متكامل وحول المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بصر بن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس ابن سعد بكيرنا وبكير بن عبد الله بن الأشج صدح هذا رانا أدوبا لبدو دون دي أخليس يا بكير بوارهر مصر بيهايين لبدا دمنا وارهر مدينة وحولي رسولك إلهي أنه قال لن ينجي مبد بادين يؤو أحد أحد منكم إذن كإذن كم إذا عمله عمل كيسي مبد بادين يؤو قال الرجل نبا يلي walaa iyaaka yaa rasuula allahi ay walaa yunji ma badbaadinayo miyaanu badbaadinahayn iyaaka adigana oo adigana miyaanu ku badbaadinahayn camalkaagu yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow qaala wuxuu uhi walaa iyaaya ay walaa yunjiinii ama walaa yunji iyaaya anigana camalkaygoo keliyi uun aqbal ilaahay iyo tawfiiqi iyo dee bal taasi ziyaadintiisan iyo umuurahaasi haddaanay jirin camalkaygoo keliyi midii badbaadinaya ma aha ilaa an yataqamadanii inuu igu galeeyo ihuwiyo igu asturo allahu ilaahay un mooyaane biraxmati naxariis minhu xaggiisa ka ahaatay ee walaakiin sadido dee taasna laakiin yaani keenin camalkii ina fudaydsataan camalku sababu u yahay janno gelitaankeed naar oo laga badbaado ee laakiin dee ma aha isagu saman iyo waxa gooynaya fadliga badan in dhammaadka lahayne toosnaadoo waxaa laasimtaan sida sadaadkiiyo toosnida iyo sawaabkii laazima waxadaanihi yuنus bn cabdillah cala الصadafiyu qaala akhbaranii cabdullaahi bn wahbin qaala akhbaranii camr bn اlxaarisi can bukayr bn اlأshaji bihada اlisnaadi غayra anahu qaal waa xadiidku keenii hore uun sanad intiisa badan ay sanad reer masara yihiin baana waxa weeye intiisa ayaa dee uu inoo raaciyey kii hore bukayr markii horeba waa inoogu sugnaa waa la isku kaba warinaye laakiin maanta uun dibu sanadkii baan sanadkan aan haynaa ka naasilsan ka tiro badan sanadkii hore oo waa bukayr ibnu cabdillaahi ibn alashaj ashajkana awowgii buu noqonayaa aabihi cabdullaahi baa la yidhaah haddaba bukayr bihada lisnaadi isnaadkiisii oo muxuu yahay waa can busr bni saciidin can abi hurayrata isnaadkiisu kaas buu ahaa yunus ibni cabdilaclaa asadafi kolley dhowr gooro horena waan soo aragnay waa dhowr meelood buu kitaabka kaga sugan yahay waa sheekhyadan muslim asxaabtii iyo talaamiddii shaaficina ka mid weeye oo ama dee asxaabtiisii waaweyneyd buu kaba mid yahay ee markii uu masar tegey ee la xidhiidhay ee la saaxiibay cilmigana ka naqliyey ayuu kaba mid yahay yuusuf yunus ibnu cabdillah cala sadafi maxaanaa kollay kutubta dee markay kaba hadlayaan insaafka a'imada iyo insaafka dee shaaficiya dee a'immadii kalena la mid bay ahayd ee qisay soo naqliyaana inuu yuunus yidhi maan arag axad ka caqli badan ka garasho badan imaamu shaafici masalan maalin ku munaadaronay buu idhi oo masale ayay isku qabteen oo dee ay ka wada hadleen oo ay ku munaadaroodeen siibaanay ku kala tegeen markii dambe uu laba kulmay ayaa wuxuu yidhi gacantayduu qabtayoo markaasuu yidhi in isagoo dee yuunus laba hadlaya alaa yastaqiimu an nakuuna ikhwaanan wain lam nattafiq fii masalatin miyaanay toosnaan ahayn walaalno inaan ahaano oo ujeeddadu dee nin kasta ra'yigiisii ha qabo ee taasi wax dadkii kala geynaya maaha oo ruuxi kol hadduu ruux hibil khilaafsan yahay waan la coloobaya arrintu ma aha ee inaynu walaalo ahaano masalayaynaan iskuba waafiqi beh waana hadalkiisaa hore uu lahaa cid ka caqli badan anigu maan arag dahaybaa siiro calam nubala markuu arrinta kuba soo naqliyo ayaa wuxuu ku tacliiqiyaa uu yidhaahaa wahada yadullu calaa kamaali caqli hada alimaami wa fiqhi arrinkaasi waxayna tusaysaa imaamkan waa shaafici buu ujeedaa caqligiisa aada u dhammaa iyo fahamkiisii iyo fiqigiisii sare famaa zaala alnudaraa'u yakhtalifuun dadka nudaradii dee iswa iskhilaafaya laakiin taasi dhexdooda cadaawo may keenahayn inay kala fogaadaan may keenahayn inuu bal maalan taas oo kale sa dee dadkii ka dambeeyey kaba dhacdee nin kastaa qowlkiisa ama qowlkii sheekhiisa intuu u tacasubay taas uu kaga dhigay alwalaa walbaraaba wixii laysku xidhiidhinayay ama lagu kala tegayey uu kaba dhigay ama qowlkiisa ama qowlkii sheekhiisa ama qowlkii madhabkiisa ama qowlkii ururkiisa iyo xarakadiisa taas oo kale oo dee tacasubkaa madmuumkae xataa markii dambe barhkood in la islaayo oo lamarkaa de labada dhinac lagu kala dhintaba keenay waa taas oo de waa dariiq hadyigii aimada iyo wixii ay laba yimaadeenna aada iyo aada ugaba fog oo kaba dheere bal markaa waa taas haddaba yunus ibnu cabdilaclam wuxuu yihi markaa hayra anahu qaala waa bukayr ibn alashaj maanta camr ibn alxaaris baa ka wariyey markii horena lays ibnu sacad baa ka warinayey xadiiskuna waa xadiiskii hore uun ee riwaayadan camr ibn alxaaris can bukayr ibn alashaj ayaa in yar bay kaga dunayd intii kale waa isku mid eh riwaayadii hore tiibuu sheekhu farqigii yaraayo koobnaa buu muujinayaa oo wuxuu idhi hayra annahu qaala bukayr waa sanadkiisan riwaayada camr ibn xaris markan eegno wuxuu yidhi waana xadiidkii marfuuc ahaa rasuulki ilaahay qowlkiisii biraxmatin minhu wa fadlin halka halkaa hore ilaa an yatadamadani illaahu minhu biraxmatin ayaa maxaa ahayd raxmada iyo minhu baa kala horreeye macno ay ku kala duwan yihiin taas ma jirto waxaana ziyaado ahayd waa fadlin oo ilaa ilaa an yataqamadanii inuu ihuwiyo igu asturo u mooye allahu ilaahay biraxmati naxariis minhu xaggiisa ka atiya wa fadlin fadli un mooyaane anna camalkaygu kaa i badbaadinaya maaha walam yadkur muu sheeginoo walaakinse dido xadiidku bal khaasatan xadiidka abi hurayra duruqdiisaan israacinaynaa markaasaan waxoogaa yar ku joogsan doonaa xadiidka jaabire inoo dambeeyey ka caaishayana waa la macno uunoo markaa dee iyaga kan hore haddaan sharaxno uma baahnin inaan alfaadahooda eegno mooye haddana inaan dib ugu joogsane horta bal duruqda xadiidka abu hurayra aan israacinaya walam yadkur walaakin sadidu xadaثana qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثana xamaadi yacni bna zaydi can ayuba can muxamadi can abi hurayrata ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalama qaala muxamedku waa muxamed ibnu siriin rasuulki ilaahay wuxuu yihi ma min axadin shaksi ma jira ama axad ma jiro oo yudkhiluhu uu gelinayo camaluhu camalkiisu aljannata jannada oo axadna camalkiisu janno ma gelinayo faqiila waxaa la yidhi walaa anta yaa rasuul allahi adigana rasuulki ilaahu miyaanu camalkaagu adigoo dee afdal albashar ah cibaadadaad iyo daacadaad iyo umuurahaas dee maqaamkaa sare ilaahay ku gaadhsiiyey miyaanu camalkaagu janno ku gelinahayn qaala wuxuu uhi walaa ana anigana ima gelinayo ilaa an yataqamadanii rabbii biraxmatin yataqamadanii inuu igu galeeyo ihuwiyo wey oo kimdigoo kale waxaa la yidhaahaa waa galkan seefta la geliyo aqmadahu iyo kamadahuna macnaa uu geliyey weeyo uu galeeyo galkiibuu geliyey macnaa waa inuu igu asturo ihuwiyo igu daboolo ilaahay un mooyaane bimakfiratin dembi dhaaf iyo waraxmati minhu isaga xaggiisa kaba ahaatay yataqamadanii waa rabbii biraxmati rabbigay naxariis xaggiisa ka aatay inuu igu daboolo ihuwiyo mooye xadaثna mحamed ibn الmusanى qaala xadaثna ibn abi cadiyin isna wa mxamedun mxamed ibn ibrahim can ibni cawni waa imaamkii cabdالlahi ibn cawn weeye can muxamedi can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi laysa axadun axad ma ahaanin axadkaasoo minkum idinka idinka mid ah yunjiihi mid uu nabadgelinayo camalahu camalkiisa uu nabadgelinayo qaaluu waxay dhaheen walaa anta yaa rasuula allahi adigana rasuulka ilaahay o adigana miyaanu camalkaagu ku nabadgelinahayn qaala walaa ana anigana camalkaygu mid i nabadgelinaya ma aha oo ma ihi ilaa an yatagammadani allahu minhu bimagfirati waraxmatin qaala bnu cawnin in cawn baa wuxuu yidhi macnaa wuxuu ishaaray biyadii gacantiisu haakada kale mararna waan soo maray qowlka oo lagu idlaaqo ficil oo arrinku hadal ma aha ee waa ficil uu laba yimi oo wa ashaara calaa ra'sihi qaala bnu cawnin biyadii haakadaa bay iyada tafsiir u tahay oo gacantiisii ayuu saa madaxiisu duligo wuxuu tilmaamayaa fasiraya uun galayntan ama huwintan oo inuu aniga igu asturo dee khaasatan ruuxa wax haddii la qarinayana waa habkii la samaynayey gacantiisiibuu saa madaxiisa korkii uba ishaaray oo waa isagoo tilmaamaya uun fasiraya uun yataqamadanii macnaheeda oo inuu ihuwiyo aniga uun mooyaane naxariisaya dembi dhaafkaa mooyaane kuma gelaya janno oo waa cibaaradan ah walaa ana ilaa an yataqamadani illaahu minhu bimagfirati waraxma intan buu fasirayay markaa waa ishaare ahaanna waa ku fasirayay ee macnuhu waa kaan soo macnaynay xadaثanii زuhayr bnu xarbi qaala xadaثana jariiru can suhayli can abihi can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laysa axadu yunjiihi camaluhu ma jira axad uu camalkiisu badbaadinayo qaaluu walaa anta ya rasuula اllahi qaala walaa ana ilaa an yatadaarakanii waa xadiid keliyoona alfaaduna waa isla macne yatagamadanii iyo yatadaarakan inuu macnaa yudrikanii wa yukrimanii weye igu haleelo oo i haleeshiiyo oo igu karaameeyo allahu ilaahay biraxmati naxariis minhu xaggiisa ka atay un mooye camalkaygoo keli uun mid janno igelinaya maaha bal weli xadiidkii abu hurayre duruqdiisii baa inoo socota waxadaanii moxamed bnu xaatimin qala xadaثana abu cabaadin yaxya bnu cabaadin waa nin adugu atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeye ka mido xaafid bnu xajarna saduuq kaba cabiro kale bukhaariyo muslimbana waxbay ka wariyaan abu cabaad yaxya bnu cabaad kale riwaayaadkiisu ma badno waxaa la arkaa inaynaan horeba usoo marin qaala xadaثana ibrahim bnu sacdin qaala xadaثana bnu shihaabi can abi cubaydin mowla cabdالraxmaan ibni cawfin abu cubayd mowla bni azar iyo mowla cabdiraxmaan ibni cawf waa marar kala duwan baan soo marno waa taabici weyn oo taabiciintii haweyneed ka mida axaadiid kala duwanna kitaabka kuba leh bal waa taas oo mowla dee waa adigu azhuriyuna haddii loo nisbeeyo waa wala ahaan wuxuu ihi can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam lan yudkhila ma gelinayo axadan axad minkum idinka idinka mid ah camaluhu camalkiisu aljannata jannada ma gelinayo qaaluu walaa anta yaa rasuula allahi qaala walaa ana anigana ima gelinayo camalkaygu jannada ilaa an yatagamadani allahu minhu bifadlin waraxmatin xadaثana moxamed ibn cabdillaahi bni numayrin qaala xadaثana abi qaala xadaثana alacmashu can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaaribuu manaa dhadhowaysta oo macnaa haddaydaan kamaalkii sare gaadhinba ku dhowaada oo macnaa camalkii ee ha gabood fadhiina ha tafriidyaanu idinkaba dhicin dee waxa weeyaane idinku haddaydaan kamaalkii gaadhinna ku dhowaada oo camalkii adigu ku dadaalan weeyo iyadoon ifraad iyo tafriid jirin wasadiduu toosnaad oo sii sawaabka iyo sadaadka uu kuba sugnaa la yimaada waclamuu waxaa ogaataan annahu shaaniye lan yanjuwa inaanu nabadgel ahayn oo axadun axad minkum idinka idinka midi bicamalihi camalkiisa aanu ku nabadgel ahayn qaaluu yaa rasuula allahi walaa anta qaala walaa ana ilaa an yatagamadani allahu biraxmatin minhu wa fadlin ilaahay inuu igu galeeyo iyo asturo naxariis iyo fadli xaggiisa ka atay un mooyaane camalkaygoo keli uun janno midaan ku gelayo ma aha aan ku mudanayo وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبو هريرة وعدم هذا لكن وحويا طريقي هرين الصوم مري محمد بن عبد الله بن نمير أبيه وكما ورنيا أبيهنا أعمش كورنيا وحين صارقنا إنه عن أبي صالح عن أبي هريرة أعمش طريقة لها sanadkii uu naftiisii baa inagu soo noqday oo ibnu numayrka horena waa moxamed ibnu cabdillaahi ibnu numayr aabihiina dee waa cabdullaahi ibnu numayr acmash baa ku xiga laakiin halkii markii hore acmash aynu soo aragnay can abi saalixin can abi hurayrata ayaa maxaa acmash yidhi can abi sufyaani can jaabirin xadiidkuna waa kii naftiisii waxba iskuma kala duna oo markaa macnuhu waa maxay acmash baa xadiidkan laba dariiq buu ku wariyey طريق وطريقة أبو صالح عن أبي هريرة طريقنا وطريقا أبو سفيان ضلحة بن نافع عن جابر وأنا حديث أعمش لكن لما سند بولي وأن الحافظة وأن إذا أمرك لقى حديث حفظ الصلاة لها يضدك أحاديث إذا أمر روايات كودو بدناسا كتاب كوين وغام مقتل أركو هدينا هبين أرك هبين كلوا كشراي همد هبين ككريو مالك كجبا waxa weeyaan labadaa dariiq weeye markaa xadiidka abu hurayrana waa wariyey jaabirna waa wariyey xadiidka markaa jaabirna dadkii warinaya ruwaaddii waxaa kaa mid ahaa acmasho laakiin abu sufyaan uba dhexeeyo xadiidka abu hurayrena dadkii warinaya waxaa ka mida acmasho laakiin abu hurayre abu saalix u dhexeeyo intaas weeye bal markaa haddaba riwaayadan cabdillaahi bnu numayr can ilacmashoo laba sanada ina numayrun baana ka wada wariyey acmash labada sanadba kaga wariyey cid ku waafaqday taas ama kuma raacday buu sanadkan dambe koobanna sheekhu ku sheego wuxuu yidhi xadaثna isxaaq bnu ibraahima qaala xadaثna jariir can اlacmashi biاlisnaadayni jamiica labadii isnaad labada isnaad muxuu wada wa can ilacmash can abi salix can abi hurayrata iyo can ilacmash can abi sufyaani can jaabirin jariir bnu cabdilxamiidna acmash labada dariiqba waa kaga wariyey labada sanad sidaa cabdillaahi bnu numayrba labada sanadba uu acmash xadiidka ugagaba wariyey waa markaa ka riwaayat ibni numayrin cabdillaahi ibni numayr riwaayadiisi bal kolley dariiq kaloo xadiidkan abu hureyre inoo harsano dariiqa acmashina waa inoo dambeeya xadiidka jaabirna dariiq baa u dambeeya dabadeedna xadiid caaisha oo la macnaan arki doonaaye kolley xadiidka macnihiisi waan aragnay rasuulka ilaahay wuxuu inoo sheegayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa isagoon cidna dadkii laga soo reebin hadday tahay rusushii iyo taasoo dee sayidkii rususha iyo ki afdala rusul baaba isna xaalkiisu taa yahay ayaa wuxuu inoogu sheegayaa inaan ruuxna camalkiisu aanu janno gelinahayn oonu janno ku gelahayne waxaan janno lagu galaa inuu yahay uun ilaahay naxariistii iyo maqfiradii iyo fadligii ba taas baa xadiidka inooguma sugan ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanka dee meelo kala duwan wuxuu inooguba sheegay oo inoogu sugan dee jannada gelitaankeedu acmaashii lala imanayay inay tahayo waxaa ilaahay idhi udkhulu ljannata bimaa kuntum tacmaluuna jannada gala oo dadkaa lagu odhanaya ahlu janno ahaa camalkii aad la iman jirteen sababtii ku gala waxaa kaloo ilahi yihi watilka aljannatu alatii uuristumuuhaa bimaa kuntum tacmaluun taasi waa matan waa jannadii laydin dhexal siiyey ee laydinku dhexal siiyey camalkii adduunyo laba imanayseen qur-aanka dee kolley meelo kalena waan kaba helaynaa rasuulka ilaahayna waa ka tan yidhiba bal halkan waxaad moodaa dee nooc tacaarud inuu kaba dhexeeyo rasuulka ilaahay wuxuu xadiisyadan inoogu caddeeyey inaan camalka janno lagu gelahayn qur-aankana bal labada aayadood iyo kuwo kaleba in dee acmaashani sabab ay u tahay janno gelitaankeed taas bay kale culimmadu bal awjuh ay kuba jamciyaan baa jirta awjuhdaa wax kaba mida barhkood oo ay markaas halkan leeyihiin oo yidhaaheenba ay kaba dhigeen sax marka hore dee waa inay camalkanba iswaafajintiisii iyo aqbalkii la yskaba aqbalaya iyo dee ruuxii ikhlaas la waafajiya taasi waa naxariis ilaahay iyo fadli ilaahayba oo jannada gelitaankeedu waa naxariis ilaahay eh laakiin aayaadkaas waxay kuba xambaareen darajaadka jannada dadku isku mid maaha isku darajo maaha waa la kala darajo sarreeyaa bal kolbaa dee dadka qaarkood samadiiyo dhulku intaa isu jiraan ama xidigaha de waabay inoo dambeeyaane inoo muuqdee meel fog inoogama muuqanayo saas oo kale ayaa manaasil dad aan rusul ahayn ambiye ahayn manaasilshoodii dadka hooseeye saa ay uguba muuqanayaan tafaawudkaasaa jiro manaa tafaawudkaasi waa acmaashii aayaadkiina taasay ku xambaareen ama gelidda hore iyo waafajinta camalkan la iswaafajinayo iyo aqbalka la yska aqbalayan haddaan lagu waafajin haddaan laga aqbalin waxba ma gelaysid oo ma helayside taasi waa ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa bal waa qowm say yidhaaheen kolley jawaabo kaleo leeyihiinna culimmadu way jirtaaye bal waxaan leeyahy waa jawaabihii dhawaayo laakiin bal markaa taas oo dhan waxa kaba dhow oo kale in markay noqoto sabab dee qur-aankaba waa taa inoogu sugan oo acmaashan lala imanayaa sabab way tahay oo iimaankan iyo camalkan saalixii sabab dembi dhaaf naar lagaga badbaado iyo sabab janno lagu galo ilaah baa kaba dhigay laakiin bal sababtii mooy sababtii ha noqdeen oo ilaah baa kaba dhigaye ma goynayaan oo camalkan inagu aynu la nimi ma yahay mid goynaya fadliga iyo naxariista aan dhammaadka lahayn ee aakhiro la helayo may maaho macnaa waxaan kala qaadaynaa sababtii iyo samantii shaygan ilaah baa sabab ka dhigee waa sax waana taa layna faraye dee aan dadaalayno ee layna faray inaan dadaalo laakiin markaan eegno camalkeennii aan la nimi ee wakti kooban aan laba nimi miyuu haddii la yidhaaha ha laysku iibiyo oo ha laysu dhigo saman ha u noqdo iyo wax gooye miyuu yaho goynaya naxariista iyo fadliga aan dhammaadkaba lahayn abad alaabaad lagu jirayo ma goynayo weeye si aan u goynayn waxa weeya bal camal baan laba imanaynaa camalkeennii waxaa laga yaabaa haddana dee camal dhan lama imanayno bal salaadda aan tukanayno ka soo qaad in ikhlaaskeennii bal haddii aan idhaahnoba ruuxu riya kuma jirto ilaahay daraaddii buu laba yimi haddana xuduurkii qalbi iyo khushuucdii salaadu ay fadli iyo qiimo badan ku yeelanaysay ama ajrigeedaba lagu helayey intee ruuxu ka joogaa intaa uu afarta ragcadood tukanayo qalbigiisu intuu xaadir yahay oo waxaanuu ku hadlayo waxaanuu la la imanayo la socdaa rasuulka ilaahiyna wuxuu inoo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ruuxu salaadiisii inuu tukanayo horta dee inaan salaada looga qorayn ilaa maa caqala minha oo ruuxuu salaaddii ka baxayo iyadoon toban meelood meelun mooye wax kale looga qorin xadiisna saa-i waay sagaal meelood moole mooyeene meel kale waxba aan looga qorin ilaa uu nisfi soo gaadhay calaqal waa intii uu qalbigiisu ka joogay intan kale wax kale iyo hawo kale uu ku jiro dee ajrigeed maahaba taas oo in waajib hakabargi dee ajrigii maaha bal horta waxa weya camalkeena waa naaqas haddaba ka soo qaad camalkeenu naaqis ha noqdee ilaahay waa ka nicmadooyinkaa badan ee aynaan koobi karayn inoogu nicmeeyey bal haddii la eego araggeennan iyo hadalkeennan iyo nicmadaas laxdo kastoo jirtana waa nicmo cusub way ku cusboonaanaysaa haddii la idhaaho wixii ruuxan la siiyey adduunyo lagu siiyey camalkiisii uu adduunyo kula imanayo shukrigeedii ha laga dhigo waxaan dhammaanahaynba lain shakartum imaya weyn tacuddu nicmat allahi laa tuxsuuha taa aan laba tirin karahayn miyuu u noqonayaa camalkeennii oo dhammi ma goynayaa nacamtan kale aan haysanay ilaahay inoogu nicmeeya taasna qiimo uma dhigmayo oo kale arrin kale ayaa jira oo kale oo xaggaasa bal aan eegno inteen cibaadaysanaynay iyo ajriga ilaahayna siinayaa muxuu yahay in ka soo qaad shan iyo toddobaatan jiray markuu shan iyo toban jir gaadhay dee dambigiisii la qoray camalkiisna kaadee waxay kuma waajibeen iyo intii ka dambaysayna aan rabbi caasiin laakiin dee adduunyuu ku dhex jiraayo waxyaalo bal ruuxaasi inteebuu cibaadaysanayey afar iyo labaatankii saacadood imisaan ka cibaadaysana maalan bal isku daroo ninkasta hadduu dib isugu noqdo intaad cibaado ku jirto sideed saacadoo hurdo u tuur sideed saacadoo kale shaqo iyo camal u tuur intaad meelaha ka sheekaynayseed ama wax kale ku jirtay balkoo kol dembi aad ku jirtay kaba tuur imisaa usoo hadhaya camalkii bal ka soo qaad nin nin ka tegoo idhaahno afar saacadood buu iyo maalin iyo habeenkasta ka cibaadaysaa afartii saacadood markan afar iyo labaatankii u qaybino waa lix meelood meel ayay cibaadadaadu tahay lix meelood meel cumrigiisii wad shan iyo toban baan saarnay lixdan sannadood baa usoo hadhay lixdii meelood meele maxay noqonaysaa afartii saacood markaan isu soo geyno toban sandood baa usoo baxaya ninkaa shan iyo toddobaatanka jira cibaadaysanaya daacaysanaya de haddii afartaas saacood aan u xisaabino intii ka cibaadaysanaya toban sandood bay noqonaysaa kontonkii sanadooda kale de waa u hurdo iyo wax shaqo iyo hadal iyo wax kale ayay ku baxeen tobankaas sanadood ma goynaysaa intaad cibaadaysatay haddii weliba nicamtii laga reebo naxariis aan la dhammaanhaynba aan lagama baxahayn abadan aabaad loogu jiray may goyaysa haddii ilaahay la yidhaaho toban sanadood baad soo cibaadaysanaysay ama bal shan iyo tobanba uga dhiga labaatan labaatankaas baad jannadii ku jiraysaa marka dambe way kaa dhammaatay ajrigii wuu kaa dhammaaday oo kuma jiraysid xagay tahay markaa waxaan aan dhammaanayn waa fadli ilahi waa naxariisiyo markaa waxay tahay camalkeenani sabab ilaah baa ka dhigay oo taa ma inkirayno waa kaa ilaah dhiba laakiin sabab maaha waxa goynaya oo qiimo u ah oo u dhigmaya ajriga aan helayno ma aha saman maaha macnaa lacag goysa ma aha laakiin ilaah baa sabab ka dhigay waxaa la kaale annagoon ku siinaya waa naxariistii markaa iyo fadligiisii bal markaa saas baan leenahay camalkan lala imanayaa sabab waa yahayoo bimaa kuntum tacmaluun ama darajaad basay bacdigood ku fasireen ha noqoto ama guud ahaanbe laakiin saman maaha gooynaya jannada aan laga baxahayn ee raaxada le fiiha maa laa caynun ra'at walaa udun samicta walaa khata calaa bashar bal ma goynayo oo wax goynaya maaha ee ilaah baa sabab kaa dhigayo haddaba sidaa daraaddeed baa ruuxna aanu camalkiisan aanu ku mudanahayn sababbaa ilaahay ka dhigo ilaah baa kuma siinaye laakiin waxa la yidhaaho uu mutay oo waa wuxuu shaqaystay oo uu kasbaday oo isagii markaa u go-on ayaanu noqonahayn bal markaatan leenahay sababti iyo sabab baan kala qaadaynahay hadday sabab noqoto ilaah baa kaba dhigay laakiin sabab goynaysa oo la yidhaaho waxani waa u dhigmaayo shaygan qiimihiisii weeye maha camalkii dee waana kaa rasuulka ilaahayba salawaat ullahi wasalaamu caleyh taa inaba yidhi wey bal markaa xadiisyada bal kolle waa intii aan odhanayey duruqdii kalean sii waydnaa wuxuu uhi markaa muslim xadaثna abubakr bn abi shaybata وabu quraybin qaala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlacmaشhi can abi صaalixi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيyه wasalama bimili wazaada waabshiru oo riwaayadan dambe ee bal abu mucaawiya uu acmash ka warinayo markii hore qolooyin kalen acmash arkaynay waxaa la socotay waabshiru anaa bishaaraysta oo camalkaa yaree koobanee la imanaysaan ilaahay inuu fadli badan iyo ajri badan iyo naxariis badan idinku bedelayo taa ku bishaaraysta oo camalkiina yara kamid abshiru xadaثanii سلامة بن شhبيب qaale xadaثna الxaسن بن aعyana xaسن بn mحamed بn acyan acyan waa awowgii qaale xadaثna mcql mcqل بn cubayd الlahi الjزrي waa taabiciisna can abi الزubayr can jaabirin qaala samictu الnabiya salى اllahu عalayه wasalama yaquulu laa yudkilu ma gelinayo axadan axad minkum idinka idinka mida camaluhu camalkiisu aljannata janno ma gelinayo walaa yujiiruhu kama badbaadinayo min annaari naarna waa camalkoo keliya fadli ilaahi iyo naxariistii la socon iyada taas kama badbaadinayo markaasuu yihi walaa ana anigana ujeedadu anigana ay walaa yunjini ana weye anigana camalkaygu mid i badbaadinaya ma aha oo haddii ilaahay nacamtaa u ina siiye adduunye un la yidhaaho taas baa in camalkiinan muqaabilkii uu ahaa waa shukrigii taas oo kale dee ruuxii umuuraha iyo nacamtaa kooban baaba dhammaysanaysa camalkiisii aakhiro wax markaa iyo fadli dambe uu leeyahayba markaa may jirteen arrimu waa naxariista ilaah iyo tawfiiqi ilaa biraxmati min allahi وxadثna إسحاq بن إبراهيم qال أخبرnا عبدالعزيز بن محمد قال أخبرnا موسى بن عقبة ح وxadثnي محمد بن xاtم ولفظ لh qال xadثna بهز qال xadثna وhayb وhayb بن khاldun qال xadثna موسى بن عقبة qاaل kale waa موسى بن عقبة labadii sanad isugu yimaadeen ee way kala yar caalisan yihiin oo kaa horena muslim iyo muuse bnu cuqba laba nin baa u dhexeeyey kanna saddex baa u dhexeeya un oo sanadka horea ka caalisan kan oo kana ka naasilsan qaala wuxuu ihi markaa muuse bnu cuqbata samictu abaa salamata bna cabdiraxmaan ibna cawfin yuxadiثu can caaishata waxaan maqlay abaa salama oo caaisha habaryartii ahayd kaba waramaya zawji nabiyi sala اllahu calayhi wasalam annaha kaanat taquulu waxay ahayd caaisha mid tidhaahaa qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam sadiduu macnaa waa ilzamu sadaada weeye waxaa laasimtaan toosnida oo de waa sawaabtii iyo sii toosnayd waa camalkii oo la dha dee wixii arkaan iyo wixii uu lahaa iyo si laynoogu jideeye loola wada yimaado oo bal maalan nabataas sadido waqaaribuu dhadhowaysta oo jeedadu haddaydaan gaadhinba kamaalkii dee uqribuu minhu weeye macnuhuna waxa weeyaan uno haddii dee aydin kama caajistaan kari waydaan macnaa kamaalkii ama sadaadkii dhammaay oo kale bal kuba dhowaada marka wuxuu leeyahy sheekhuna sadaad aلصawaabi wahuwa maa bayna اlifraadi waالtafriid falaa taqluu walaa tuqasiru waa xadgudub wixii lagu xadgudbu ruuxu badsado marka dambe hadhow dee uu ka daalo wadi kari waayo iyo gaboodfal dee uu isagii noqdo markaa mid aan waxbaba laba imanayn ama wax saas aan laba imanayn oo tafriidkii waa wixii u dhexeeyaa sadaadku noqonaya iyo sida toosan waa guluw iyo taqsiir waa khayr umuuri awsaaduha markaasaa saasuu yidhi wa abshiruu bishaaraystanoo macnaha waxaa ku bishaaraysataan camalkaa la imanaysaan rabbi inuu idinka aqbalayo inuu sawaab badan oo mudaacafa idinkaba siinayo wuxuu idinku ballan qaaday wacdigiisa ahaaye dee camalkan dee uu marka haddaad la timaadaan idinku ballan qaadayna inuu idiin oofinayo taa ku bishaaraysta fainahu shaniya lan yudkhila ma gelinayo aljannata jannada axadan axad lan yudkhila ma gelinayo aljannata jannada axadan axad ma gelinayo camaluhu yudkhila faacilkiisa waa kaa halka dambe maray oo lan yudkhila ma gelinayo aljannata jannada axadan axadna ma gelinayo camaluhu kale waxa loo dambaysiiya dee damiirkan camaluhu ku jira axadka u laabmaya oo axadkaa camalkiisiiyo haddii dee lasoo horreysiiyo damiirkiibaa u laabmi lahaa wax ka dambeeya oo aan lasoo sheegin weli ama aan la sheegin buu u laabmi lahaa isaga qaale waxay dhan walaa anta yaa rasuulalahi adigana miyaanu camalkaagu jannada ku gelinahayn qaala walaa ana anigana camalkaygu mid janno i gelinaya ma aha ilaa an yatagamadanii inuu igu asturo ihuwiyo allahu ilaahay biraxmati naxariis minu xaggiisa ka ate mooye waclamu waxaa ogaataan anna axaba alcamali camalka loogu jacayl badan yahay ila allahi ilaahay xaggii camal rabbi kuu ugu jecel yahay adwamuhu ka daa'imnimada badan weeye waa in qalla haba yaraadeen kale waa rasuulka ilaah oo iyagii uu shaarayo ku baraarujinaya inay camalkoodii dee iqtisaad iyo dhexdhexaysi a ula yimaadaan waayo hadday ku badsadaan oo ay naftoodii ku dhibaan marka dambe way ka joogsanayaan oo malal iyo sa'ama ku imanayso camalkii markay ka go-aanna ka joogsadaanne sawaabkiibaa kaba go-aya bal waxa weeyaan inay laba yimaadaan un imanka adwamuhudu maha macnuu kadee ugu daa'imnimo badan oo xagga zamankii oo dhan dhamaysanaya oon marna laga dhex baxayn ma aha ee waa kan had iyo goor si joogtaa loola imanayo ee dee kolna aan laga tegayn kolna aan lala imanahayne taase daa'imitaanku maaha xagga indee dawaamul asmaan oo dee waxa weeyaan haben iyo dharaar mid lagu jiro uun kaas maaha kaasi waa kii laynooba diiday ruuxu ma karayo marka dambe ka cajisaya ee waa kaa maalan marka la eego xagga mudaawamada ee isagu uu ruuxu daa'imayeen oo kolla ka tegayn kolla haba yaraado ee camalkii koobnaaye uu ruuxu daa'imayey ayaa ilaahay ka jecel yahay camal uu badsaday badsado marka dambena uu ka tago oo dee uu ka daalo waa in qalla haba yaraado camalkaasi taas weeyaan oo dee adigoo bal juz qur'aana maalintii iyo habeenkii aqriya saasna dee raatib ay kuu noqoto ayaa adigoo yidhaaha soddonkaba habeenkii baan dhammayn ama maalintii baan dhammayn oo marka sanad ama bilasaa ku wado marka dambe faraha ka qaada juska ama in ka yar juse raatibka noqda ee aanad ka tegahayn ayaa ilaahay ka jecel yahay ajrigiisuna sii soconaya dee kana ajri badnaanaya waayo kani waa kaa muddo intii la waday markii laga tegay ajrigii waa joogsaday kana ajrigi waa socdaa un bal maalan haddaba waa in qalla waxadaanaahu xasanun ilxulwaaniyu قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة مركي ورانا عبد العزيز بن ليلى بن محمد بن موسى كورنيا حديثك كاسي ودار وردي كنا وداب المثل هو لبنا اسكنا طبقاء موسى كودا وريي لبدي استقاد روادنا عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد ولم يذكر موشيقين أو استقوا عبد العزيز رواية ديسة وعبد العزيز مركا لغا ابن المطلب رواية سنة حديثك موسى كبا وريي مو شيغن وابشروا لكن دار وردي إيو ninkii kale isaguna wuhayb ibnu khaalid labadaba riwaayadooda waa abshir way ku sugnayd isaga sadidu waqaaribu iyo inta kale ayaa xadiidkiisu ahaa bal kolley baabkan waa axaadiidiisii de waana axaadiid kooban ee laakiin duruqdooda ay badnaatay si guudna waa ta aan isugu yar dee sharaxnay ama uga yar hadalle halkaas baa baabkaasi noogu dhammaado oo wuxuu yidhi hadda baabu ikhaari اlacmaali waاlijtihaadi fi اlcibaadati waa camalka badsigii la badsanayey la badinayay camalkii iyo cibaadadii laguba ijtihaadayey dee waa ijtihaad aan malal keenahayn weeye haddii uu malal keenayo rasuulkii ilaahay calaykum waa ka dee ma tudiiquna waayo waa waxaa karaysaan ama bima tudiiquna waxaa karaysaan ina dee imtaanka la yimaada ayuu yidhi waanu inoo diiday wixii ruuxu intuu badsado marka dambe uu ka daalayo ka caajizaya uu faraa ka qaadayo ama taas xataa beri dambaba haba noqotee taas ma-aalkiisa uu noqoniyo waa laynoo diidaye waa ijtihaadkii daacada aan keenahaynna malal iyo bal taas aan keenahayn bal dee axaadiisa inoo imanaysa waa rasuulka ilaahay ficilkiisiiyo isagu dadka kale waxaa loogaba baqanayo oo ah inay hadday daacaadkii badsadaan marka dambe ay ka caajisaan isaga taasi may jirin oo dadka uu kaba dunaayo waa axaadiisa rasuulka ilaahay kuba tacalabsanuun ayaa inoo imanayse ama xagga dadka markay noqoto ruuxii waa taa aynu soo marnay sadaadka uu rasuulka ilaahay muqaarabadaa ina amray bayna alifraadi waatafriid waa wuxuu ruuxu daa'imi karayo oo uu duruuf kastoo la soo darsadana markaa dee la soo xidhiidhana uu laa iman karayo wadan karayo inuu taas raatib kaba dhigto ama camalkii uu kaba dhigto taas baa ta layna farayo sidee arrinkan aynu soo marnay ah waclamuu ana axaba alcamali ila llahi waadwamuhu wain qalla ay ugu suurto gasho xadaثna qtaybaة بن سacيidi qاl xadaثna abu cawاnةa عan زiyaad bn ciلاaqة عan الmغيraة bn شhucbaةa an النabiya slى الlahu عalيh waslم صalaa waa tukaday rasuulkii ilaahay xataa waa salaadii habeenimo iyo u kacayey ama salaada uu dadka tukinayo ee wuxuu eegayey waa si uu dadkaba faray in ka xanuunsanaya iyo ka weyn iyo bal dadka caynkaasa kii xaajada lahaa iyo lala socdo oo taas in salaad dhan laakiin dee taas aanu dadkii ku cuslaynahayn buu tukinaye waa markay habeenkii noqoto keligii uu tukanayo weeye ayuu tukaday xata intafaqat ilaa ay barartay qadamaahu labadiisii lugood oo macnaa taagnidii dheerayd ayuu goraray markaa dee dhiiggiibaa intan hoose kuba ururo markaasaa lugihiisii hoose ayaa bararay waa intifaaq waa kaa way dibireen way barareen se warabka inoo soo socdoon faqiila bal de intaa wax ka badan baa dhacayoo dee markay iyagii haddana intaa kumay joogsana markii dambe waabay dildillaaceen faqiila lahu waxaa lagu yidhi atakallafu haada kale waa ficil mudaaric oo dee waa takallafa waa ficilkaa khumaasiga mudaariciisii saa daraaddeed laba to-ood baa bilowgiisa ku wada sugnaayee timid ahaan baa la gooyey ikhtisaar ahaan macnuu markaa wuxuu noqonayaa atakallafu atatakallafu weeye asalku ma waxaad isku kelifaysaa haadaakan waa camalkan iyo ficilkan oo mashaqada intan leeg ayaad u adkaysanaysaa ood iskuba xambaaraysaa bal taas baydha walxaal qad gafara allahu laka iyadoo ilaahay kuu dhaafay ma taqadama kii horeeye min dembika wamaa ta'akhara oo macnaa bal waxa iyagii da ay u maleeyeenba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cibaadadiisani inay tahay dembi isagoo ka cabsanaya iyo isagoo maqfiro kuba dalbaya taas markii ay dee tanna ay ogaadeen oo ilaahay dembigiisii hore iyo kii dambeba inuuba dhaafay cibaadadiina ay kaba dhigeen ama dee dembi laga cabsanayo iyo dembi dhaaf lagu doonayay in loolaba yimaado ayay arrinkan qariibsadeenay rasuulka ilaahay ku yidhaaheenba ma dee mashaqada intan leeg baad naftaadii ku xambaaraysaa iyadoo wax dembi ood leenayba aanu jirin haddii dembi jiro oo dembi ka baqanayso ama aad maqfiro doonaysaa ayaad umuurahan laba iman lahayde maxaad seen isugu kelifaysaa dembiba ma lihide faqaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh afalaa akunu miyaanan noqonahayn cabdan shakuuran macnaa miyaan ka tagaa daacadii oo dee aan markaa noqdo mid aan dee ilaahay kuba shukriyayn miyaanan noqonahayn oonan ahaanayn addoon shukri badan oo macnuhu waa maxay arrinku ma aha inu dembi aan ka baqanayo iyo anoo maqfiro arrinkan kuba doonaya ee ilaahay nicmada maqaamkaa weyn i siiyey ee nicmada intaa leeg iigu nicmeeyee dembigaygii hore iyo kii dambeba dhaafay waa shukrigiisa gudashadii weeyaan oo markaa bal taasba weeye arrinku maaha un in daacadii loolaba yimaado un waa dee dembi laga cabsanayo daraaddeed ama dembi dhaaf lagu doonayo daraaddeed ee miyaana noqonayn ruux dee shukri badan oo ilaahay had iyo goor kuba shukriyo nicamta badan uu siiyey kuba shukriya kole xadiidkata inoogu suganna dee shukrigu sidaa uu carabkaba u noqdo shukri lisaani ayuu camalla u noqdaa rasuulka ilaahay salaadiisan uu tukanaye mashaqada intaa leeg lahayd ama camalkaa uu laba imanayey ayaa dee shukri ahaa rabbigii uu uguba shukriyayo nicmadaa weyne uu siiyo shukrigu markaa camalla waa noqdaa lisaanna waa noqdaa sidaa icmaluu aala daa-uuda shukran oo waxa macnaa camalkoodii dee lagaba dalbayay baa dee ahaa shukri waxay laba imanayaan oo layidhi bal taas laba yimaade camalkii baan leenahay dee acmaashii dee waxa weeyaan iyadoon carabka wax laga yidhiyo ammaan carabeed baanay ahayn ayaa camalka naftiisu shukrigii noqonaya afalaa akunu cabda shakuura xadaثana abubakr ibn abi shaybata wbnu numayri qaala xadaثana sufyaanu wayna cuyayna عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ما كعي حتى ورمت إلهي بررتي قدماه لبديسي قدمي بررين قالوا وحي إلهي المركة ضدك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إم حتى نسوك اللي في ساوي أنه نفت هذا عريس كان يلبت بدن هذا وحن باريسا قال مركة رسولك إلهي وحول صلوات الله والسلام عليه afalaa akunu cabdan shakuura oo miyaan daynayaa cibaadadii oo markaa dee ay noqoto inaanu noqon addoon shakuura miyaanu noqonayn addoon ilaahay hadiyo goor kuba shukriya macnaha taasaanu laba imanaya wey bal dee makfiradan iyobaa keenaysa cibaadadan badan daacadan badan oo dee waa shukrigii arrinkaa ilaahay subxaana wa tacaala uguba shukriyay nicmadaa ugu nicmeeye xdثna hاrون بن معروف وhاrون بن سعيid الأyلي qال xdثna بن وهب qال أخبرnii أbو صkر عن بن qصyd أbو صkr iyo بن qصayd labadaba xalay baynu soo maray oon magacoodaba soo sheegnay عan cروة بن الزبير عن عائشhaةa qالت أنهa qالت kاna رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إdaa صلىa marka uu tukado salaada waa salaada habeenimo qaama uu istaagayey xataa tafadara ay tatafadara ilaa ay deldillaacdo rijlaahu labadiisa lugood waa labadiisii qadam waa dee taagnidaa badan uu taagan yahay rasuulka ilaahay waa taa dee sida kitaabkaynu kuba soo maray ragcad keliya inuu suuratu lbaqara iyo suuratu alicimraan iyo suuratu nisa ragcad keliya ku aqriyey oo saxaabigii la tukanayo kolbo islaam malaa halkaa markuu gaadhuu rukuucaya welibana intaas may hayne rukuucdiisiina intii uu taagnaa ileeg uu rukuucsanaa isagoo rabbi dee nasahaya oo tasbiixsanaya sujuuddiina saasoo kale uu u dheereeyey bal ragcaddii labaad iyo kale markaa intay qaadanaysay waa welibana maxaa yeel inuu qur-aankii dee si tartiille oo tadabbur dhow aqriayo haddii aayad tasbiixeed soo marto uu tasbiixsanayey isticaado iyo baryo taas uu laba imanayey oo aanu dhaafayn umuurahaasna bal markaa sujuudda keliya uu sujuudsanaado iyadoona xaaladu taa ahayn baa sida axaadiisa kale dee barhkoodna kitaabka ay kuma sugnaayeen intay axadkeen afartan aayadood ama konton aayadood u aqriyo waa markaa uu keligii tukanaye inuu sujuudsanaanayeyba taasoo kale bal markii dambe uu cuslaaday rasuulkii ilaahay ee uu weynaaday uu fadhiga sanadii dambe uu kuba tukanayey muxuu samaynayey qur-aan buu aqriayaa marka soddon aayadood ama afartan aayadood waa in badan adaag maxaad u malayn qur-aanku aqriyayo intaasoo kale marka soddon ama afartan aayadood ay u harhsantahay halkii uu kuba rukuucila ayuu kacayay oo soddonka ama afartankaas buu isagoo si tartiib loo aqriyay taagnida kusoo aqriyayay intii hore adaag u fadhiyey waa intaa dee in aada iyo aada ugaba badan waa soddon ama afartan markay u harhsantahy ayuu istaagayo markaasuu taagni kusoo rukuucayay isagoo fadhi ku bilaabay ayuu intaa markaasoo haddaba taas baa rasuulka ilahi waa salaadiisii habeennimo dee taasaa maxaa dhacaysay taagnida badanee uu taagan yahay inay lugihiisii ama labadiisii qadam ay bararaan bararkii dabadeedna ay dadalacaanba markaasaa qaalat caaishatu waxay tihi yaa rasuula allahi atasnacu haada waa sidii dee qolooyinka horeba ay ku yidhahan waqad gufira laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar faqaala yaa caaishatu afalaa akunu cabda shakuura taas bua rasul oo macnaha miyaan ka tegayaa daacadii oo dee haddii anu waa lagu dembi dhaafee daacadii ugaba tago shukrigii me ilaahay subxaana wa tacaala nicamtaa uu iguba nicmeeyee weyn ee ilaahay dha wakaana fadlullahi calayka cadiima fadli aanu cidna siin dee waa shukrigiisu inuu kaba bato ayuu siiyeye markaa ay noqoto dee shukriga xagguu maraya markaas iyo dee shukrigii seebaan u gudanaya haddii aan markaa arrinkan daraaddeed cibaadadiiba aan u yaraysto tii waxay ku xambaartayba ee waa cibaadada aad iyo aada u badan bal waxaan leenahay sida markii hore baan idhi waa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh isaguo cibaadadan uu macaansanayey bal xadiid nasaa-i wariyey maxaa kuma sugnaa wajucilat quratu cayni fi salaati ishaydu waxay ku qabowsanayso raaxaysanaysaa laga dhigay salaaddii oo salaadan isaga macaan bay u ahayd u macaansanaysay laftii kale soo arooray arixnaa biha ya bilaal inoogu raaxay waa wuxuu ku raaxaysanayay marka dadkii kale lamid maahe dadkii kale maxaa la faraya waa tii uu inoo jideeyey oo ah ruuxu inuu la yimaado cibaadadii habada ha badsado ha ku dadaale waa qadar uu daa'imi karayo waa qadar aan loo de markaa aan keenahayn malal marka dambe iyo inuu kaba daalo aan keenahayn horeynu kitaabka ugu soo aragnay cabdullaahi bnu camrino habeenkii salaad ku dhammaysanayey maalin kastana soomayey qur-aankana habeen kastaba aqriyayey wixii rasuulka ilaahay uu kula taliyey ama uu faray waa taan soo marayoo macnaa ruuxu hadduu daacadii badsanayo looma diidayo laakiin waa qadar uu daa'imi karayo hadhow aan mala loogaba baqanin ama rasuulka ilaahay arrintiisi way kaba dunaydo dee arrinkan baa quut iyo wuxuu ku raaxaysto oo uu macaansanayo wahaa dhibtan isaguma dareemayne bal dee waxay lada aanu helahayn waktiga kale ayuu helayaba isagu macaan iyo raaxo aanu waktiga kale markaa dadkii dee imaka tan dadkii laakiin tala faraye wuu jideeyey taa kaley noqonaysaa waaba kan maya iyada walow dee cibaadadii han xaggii mawcidadii babliqtisaadi fi lmawcidati wacdiga dadka la wacdiyayo dhexdhexaysigii la dhexdhexaysanayey macnaha mar kasta iyo dee maalin kastaba dadkii inaan waa la wacdiyahayn si aanay taa uga xiisa dhicin oo hadhow aanay diidmo iyo nacid ama karah ba aanay meeshii uba iman khayrka iyo waxaa loo sheegaya inay karhaan in dee xaalkoodiina aan faraadna lagaba qaadin si aanay u qafloomin aan laguna badin si aan sa'aama iyo u imane bal la dhexdhexaysto dee toddobaadkii mar ama waktiyada kolba dee si adugu dadkiina ay wixii u xiisoonayaan aanay ka xiise dhac ahayn bal taa loolaba yimaado taas baa atay iqtisaad fi lmawcida xadaثana abubakr bn abi shaybata qaale xadaثana wakiicu wa abu mucaawiyaa وxdثna بن نmayr والlفظ lh qال xadثna أbو معaaوiيaةa عن الأعمشh عن شhقيq شhقيq بن سلامة أbو وائل qاaل wuxuu hi kuna waxaan شhقيq baa odhanaya kuna waxaan ahayn juluusan kuwa fadhiya cinda baabi cabdاللaahi wa cabdاللaahi بن masعوud albaabkiisii waa aqlkiisii waa kuufa ayaa la joogaa aqlkiisii bay kadinka dabaday ku sugayeen oo halkaa dabaday fadhiyeen nantadiru xaal aan sugayno bal inuu noo soo baxo oo way yimaadeen kolkol bay wakti hore imanayeenba markaa iyagoo sugaya halkaasoo kale halkaasaanu fadhinay famara binaa waxaana soo maray yaziid bnu mucaawiyata nakhaciyu in yaziid ibnu mucaawiya la idhaha reer nakhac ahaa ayaana soo maray kole waa nin hiqoo caabid oo taabici weyna ah bukhaari iyo muslim dikrigan buu ku leeyahy macnaa riwaayo kuma laha labada saxiixtoona laakiin xadiidka bukhaarina waa la wariyey muslim san oo kale baa dikri weeye tani sanadka ka mid maaha dadkii xadiidka warinaya ka mid maaha laakiin waa dikri iyo hadalqaad waayo waa nin horeba u dhintayoo waxaa la yidhaahba dagaaladii faris iyo waxyaalahaas ayaaba lagu dilay oo markaa waaba khilaafadii cuhmaan iyo intaa cuhmaan ibnu cafaan oo nool ayaaba markaa la dilay ayaa laba yidhaahayo faris baa lagu dilay riwaayo inooma laha kitaabka bukhaarina waa sidaase dikri buu ku leeyahay isagaana soo maro faqulnaa waxaanu ku nidhi acrimhu bimakaanina macnaa cabdillahi ibni mascuud u galo waxaad ogeysiisaa dee inaan fadhino halkan oon isaga sugayno bukhaari oo dhowr meelood xadiidka kuga soo arooriyo dee kitaabulcilmi markuu ka bilaabo ilaa dacawaad iyo meelo kale ayaa meel waa meelaha kitaabka qaybihiisa dambe ayaa waxaa kuba yimi inay yidhaaheen kaalay nala fadhiiso uu yihi may e anigu idin lama fadhiisanaye saaxibkiinan aad sugaysaan baan u gelayaayo de waan idiin soo saari hadduu soo bixi waayana markaasaan idinku soo noqono waan idinla fadhiisan ee horta bal waan u gelayaa markaasay yidhaaheen bal ogeysi dee inaan joogno meesha aanu fadhino aclimu bimakaanina fadakala caleyhi waayo de kolkol waa dee waa asxaabtiisii kolkol waa kusoo kalihi jireen oo salaada subaxba ama wakti horey iman jireen oo wakti horey u iman jireen markaasaa uu u galay falam yalbas ma nagaanin cabdullaahi an kharaja calayna cabdullaahi inuu noo soo baxo markiiba cabdullaahi bni mascuud wuu noo soo baxay faqaala wuxuu yidhi inii aniga ukhbaru waa lay warramayey bimakaanikum meeshiinii ayaa layguma warramayo oo dee maalin kale oo dad kale aysan oo kale asxaabtiisa ay sugayeen oo wakti salaad horena way ahayd ba ama markaa laga baxay un ayaa de maxaad usoo geli weydeen de waxaa muslimaa waa intaasoo la hurdo reerku ay hurdaan de aqala waaweyna lama laho dee tii ma reer cabdilaahi baa u malaysa waktiga inay kaflo ku jiraan oo waktiga caynkaasa in reer cabdilaahi ay hurdaan miyaa u malaysee buu lahaayo de waa tan ee isaga sababta ugu soo bixi waayaa tan ba ahayd uu inoo sheegayo inii ukhbaru bimakanikum aniga waa laygu warramay oo waa laygu warramayay inaad joogtaane famaa yamnacunii iima diidahayno ama igama manceeyo iima diidayo an akhruja ilaykum inaan idin soo baxo dee aan idin wacdiyo ama wax idin sheego ilaa karaahiyatu an umin lakum dee kolley waa wacdigii gees kale cilmi sheegii ilaa karaahiyatu an umin lakum inaan malal iwaqacakum fi lmalal weeye malal waa sa'aamadii iyo cajziga iyo wixii ruuxu inu ka daalo ka xiisa dhaco inaan idinku rido malal mooye ujeeddada haddaan mar kasta idin soo baxon mar kastaba idinla hadlayo marka da waxaa dhici karta dadka inay ka xiisa dhacaan oo dee ay markaa malal iyo sa'aamo iyo cajzi uu kuba yimaado tii oonay u xiisoon marka taa ayaa nacaya inaan malal idinku rido oo markan idinku badiyo waxay idinkuba bataan barhkiin ay dee ka xiisa dhacaan ama ay karhaanba taas baan anigu u diidayaa inaan had iyo goor markaa timaadaan aan idiin soo baxo oo wuxuu uhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxua yatakhawaluna ay yatacahaduna wa yuraaci axwaalana wey midde annaga xaalka iyaga laba socdo oo ilaaliyo oo bal dhowra bilmawcidati mawcidaday fi اlayaami waa fii bacd اlayaami maalmaha barhkood macnaa rasuulka ilaahay baa muxuu ahaa arrintiisu ay ahaydba maalin kastana ma wacdi ahayd maalin kasta taa may ahayd ee waxay ahaydba dee waa ayaamaha qaarkood buuna wacdeeyey ayaamana waa ka tegayey waa iska daynayey waa isagoo makhaafata sa'aamati calayna waa cabsi uu ka cabsanaya inaan caajisno un kaba daalla arrinkan isagoo nooga baqanayo rasuulka ilahay baa takhawulkuna waa tacaahudka waa wixii laga warhayo oo macnaa aan lagana kafloobin dee wixiina bal kolba waqtan bacda waqtin laga warhayo la dhowro oo kale malaa lafti malaa aad iyo aad dee kuwa haboon taas ma garanayo wala aan xusuusnahay de walow dee waqti aada u dheer ahay de sheekh shaqeeda ka mid ah oo sheekh axmed ah ibraahima maamaadn oo kale laqbadiisii laftigu soomaalinimadiisa xataa de aad uma garanayo de manaqalaya somaaliya laftigiisii xadiidkanu ku laqbanayd kaana waxaa yatakhawalana midna faajofaajooda waa cibaaradiisii kolley aadna xusuustahay waqti aada u dheer laga yaaba waqti dheer qabla arbaciina caaman macnahana waxa weeyaan waa yatacahaduna weeye tacahudkuna shayga waa shayga oo la dhowro la ilaaliyo oo lala socdo uunoo bal maalan taas markaad u wadana waxa weeyaan ayaamaha qaarkood buu na wacdeeyey ayaamaha qaarkood buu naga daynayey arrinkuna muxuu ahaa wuxuu noogama baqanayay dee haddii au nagu badiyo oo kale in xiisa dhac laga xiisa dhaca iyo saamla rasuulka ilahi dee taa saxaabadiisii fiicnayd aanay kaba dhacayn bal taa isagoo noogama baqanaya dee arrintiisii baa tashriica isaga maahay dee inagu inoo jidaynaya iyo wixii kaba dambeeyey oo dhan buuba jidaynaya waa arrin sharci mustamira noqonaysa makhaafata saamati calayna waana arrin uu cabdullaahi ibnu cabaasba tilmiidkiisii cikrimo faray oo manaa ujeeddada ayaa wuxuu leeyahay dee dadka ha ku badin aada u tegayso toddobaadkii mar ha noqoto haddii aad dee intaa kabaasa bukhaari baaba wariyay mar laba iyo haba noqoto ee dee iskama jira inaad de wakti kastaba aad dul taagnaato un gees kalena wuxuu aburay haddii dee ay ku yimaadaan oo iyagoo hadal haya oo iyagu hadal kuma jira inaad kusoo dhex dhacdood hadalkoodii ka goysa taasna waa ibnu cabaas arrin uu kuba la dardaarmayo cikrimo farayey taa iskama jiro marka dee ay ku yidhaahaan iyagu kaa dalbaan marka hadalkaagii bilow eh iyagoo hadal haye uun intaad kusoo dhex dhacdo markaaba tii aad wadatay ha ku bilaabin oo kale waa si uu markaa ibnu cabaas ku lahaa xadiidka bukhaarina waa inooguma sugan yahay waa dee ibnu cabaas cikrima ayuu ku lahay makhaafata saamati calayna xadaثana abu saciidin ilashaju qaala xadaثana bnu idriisa xa وxadaثana min jaabir bn اlxariث الtamimiy qaala xadaثana bnu musirin xa وxadaثna isxaaq بن ibrahim وعaliي بن khashrm qaala akhbarana ciise بن yunus xa وxadaثna بn abi cmara qaala xadaثna sufyaan waina cuyeyne kuluma daba raggaas oo dhami can ilacmashi acmash bay ka wariyeen markii horena waa ti aynu abu mucaawiya ka warinayay imaka afartan dambena abu mucaawiya ayay raaceen oo xadiidka warintiisa ay kuba raaceen bihada lisnaadi waa isnaadkiisii oo maxay ah can shaqiiqin oo dee dacni ibni mascuudin naxwahu xadiidkii hore mid laba mida wazaada minjaabun fii riwaayata can ibni musirin marka la eego minjaab ibn اlxaaris xadiidka cali bni musir buu ka wariyey cali bni musir baa ragga kale la sinaa ee dhowr kalena waa taa aragnay haddaba minjaab baa gaar ahaan riwaayadiisa uu ibnu musir ka wariyey can ilacmash ayaa muxuu siyaadiyey qaala alacmashu acmash baa yidhi waxadaanii camru bnu murata can shaqiiqin can cabdillaahi milahu oo waa sanad kale oo hadda acmash markii hore toos buu shaqiiq ugaba wariyey ama abu waa'il riwaayadan minjaab can ibni musir baa inuu kolna waa sida kaga wariyey kolna uu dee toos ugaba wariyey buu sheego wuxuu leeyahay camr ibnu murana waa ii waramay oo shaqiiq buu igaba warramay haddaba shaqiiquu loo kulmay sheekhiisa macnaa dee tanima waa markii hore eg inuu camr ibnu muruun can dariiqihi kagaba warramay haddana shaqiiq buu la kulmay oo isagiibaa toos ugaba qaatay umuuraha caynkanana maaha arrintii almasiid fii muttasil asaniid mustalaxa la odhanaya ama almursal اlkhafi waayo waa laba dariiqoo sugan kanna waa saxiix kanna waa saxiix kan waasidada iyo kan waasida la-aantu labaduba way sugayihin iyada halkan imakan can cabdillaahi milahu وxadثna isxaaq بn ibrahima qaal akhbarana jariir can mansuuri xa وxadثna bn abi cmara wlafdu lahu qaal xadثna fudayl bnu ciyaadi can mansuuri can shaqiiqan fudayl bnu ciyaad iyo mansuur ibn baadii ummadda iyo culimadoodii ayaa israacsan oo kala warinayana xadiidka can shaqiiqin abi waailin waa kunyadiisii qaala wuxuu yihi markaa shaqiiq kana cabdullaahi wuxuu ahaa cabdullaahi bni mascuud yudakirunaa midna wacdiya kula ywmi khamiisin maalin kastoo khamiiseed faqaala lahu rajulu nin baa ku yihi ya abaa cabdiraxmaan waa kunyadii ibnu mascuud inaa anagu nuxibu waxaanu jecelnahay xadiidaka xadiidkaaga wanashtahii waanu uxiisoonaynaa waanudoo waanu doonaynaa waa nuxibu diyuni walawadidnaa waxaan jeclaanun ku tamaninay anaka xadaanaa kula yom macnaa aad baanu u jecelnahay xadiidkaagii oo waxaaban jeclaysanoonu ku tamaniyeynaa inaad maalin kastaba xadiidkaagan aada noo sheegtid waa xadiidkiisii waxaa dhici kartaba inaanu dee tadkiirkani cilmigii iyo axaadiistii rasuulka ilaahay u sheegayaba ay tahay oo taas faqaala wuxuu uhi maa yamnacunii iima diidayo an uxadisakum inaan idin warramo macnaa waa kula yoomi weeye maalin kastaba aan xadiidkii kaba dhigo ilaa karaahiyatu an umil lakum inaan idinka idinku rida an umil lakum oo an uqicakum fi lmalal malalna waa asa'aama un waa sa'aamada iyo daal wixii laga cajis laga xisa dhacown inaan idinku rida malal anoo nacayo mooyaane wax kaloo idiide waan karaya oo aan kari karaa inaan maalin kastaba xadiidka idiin sheego laakiin idinkaan idin dhowrayaa buu leeyahy idinkaan idinka baqanayaa malal oo dee markaas sababtuna waxay ina rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam kaana yatakhawalunaa bilmawcidati fi اlayaami waa wuxuu dee had iyo goor dee waa marka leega fii bacd alayaami buu xagga wacdiga iyo waxusheega iyo taas ee waa yowman bacda yowmin buu anaga nagaga warhayay oo xaalada iyada uu kula socdo uu ku dhowrayay taas oo uu ban markaa nagu wacdiyayay ama wax noo sheegayay karaahiyata asa'aamati calayna waa isagoo nooga baqanaya dee marka wixii uu bato nagu bato inaanay qulubtiiyo waxyaalaha caynkaasi hadday ka xiisa dhacdo wixii laga jeesto ujeeddadii lalahaayoo waxaan in lagu waantoobo ama cilmigan la weeleeyo ayaa meesha ka baxaysa ayaa kaba baxaysa waxaan loo xiisaysan yahay la doonayaa la qabtaa ee waxa ruuxiiba uu diidan yahay ama qalbigiisi ka jeestay ma qabanayo kumana intifaacayo oo haddaba isagoo taa noo diidaya weeye bal xadiidka ta iyada inooguma suganuun aliqtisaadu fi lmawcida lianlaa tamalaha alquluub waana arrintaa cabdullahi bni mascuud inooguma celiyey allah subxaana watacaala aclaa aclam kolley waxaan soo gaadhnay kitaabu uljanna malaa dee markii hore amarka ilaah baa iska leh waayo dee halkan in ka dambayso ilaa bal calaqal kitaabu ulfitan inaan gaadhno waan ayaan eegayna laakiin waa tii laba toddobaad oo dhan oo isku xigtay inaan casharadu inoo socon kolley waqtigii aan joojin jirina oo gaadho dee bishii lixaad ramadaan way soo dhowdahay kolley waa kulayl dadkuna ay kalaba tegayaan siday daa dabigeenu ahaa wey waddamadaa qabow ee layska wadayo un kutubtiiyo waqtiga fiican haysta kolley inagu ma nihin marka halkan baa aan kitaabkii inoogu joogsanayaa fatradan sayfkii ee kolleyna bal haddii la nool yahay oo ilaahay ina gaadhsiiyo in sha allahu tacaala soo noqodku waa bishaa sagaalaad dhexeheeda ayuunbuu noqon dee waa bishaa sagaalaad dhexeheeda unbuu noqon markaa dee dib dee inta yaree kooban ee kitaabka inoogaba hadhayna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu khayr inoogu taam yeelo oo waa intaa kitaabka inoogaba hadhaya kooban bal dee tan se odhanayna horta waxaan isuma dardaarmaynaa nuwa taqoda ilaahay subxaana watacaala waa taas wax laysu dardaarmo iyadaa ugu weyn ilaahay taqodiisa iyo bal camalkeena guud ahaanba inaan kaba dhigno dee camal ilaahay daraaddii aanu la nimaadno waa ikhlaas waa taan aragna xadiisyadii caawa rasuulka ilaahay inuu leeyahay xataa anigu camalkaygii kuma badbaadayo taasi waxay keenaysaa ruuxu camal uu leeyahay inaanu camalkii u muuqan oona odhan dee waxbaad qabatay iyo camalkanaad leedahay waxaa taas iyada cujbi bay noqotaa camalkiiba waxyeela ee inuu camalkii wixii la faray la yimaado intii uu badsan karana waxaan malal keenayn uu laba yimaado dee ilaahayna weydiista inuu kaba aqbalo bal naxariista ilaahay iyo dee bishaarada rasuulka ilahi yidhi abshuruuna taa uu rajeeyo bal taas bay haddaba waa taqo ilaahay iyo ikhlaas tan suma farayna dee arrinta kale kolley aan odhan lahaane waxa weeye kolley kitaabkii muddan kuma soo jirnay casharkuna asal ahaan haddaan muraajaca jirin oo laguma laabmin ama ruuxu maca nafsihi ha noqoto mudaakeradii ama haba noqoto dee maca dee jamaaco haba noqoto ciduu u soo aqriaya haba noqotee haddaanay taasi jirin waa la iloobaa uno kolley mudaakarada ayaa cilmigu kuba sugnaadaayoo uu ruuxa uguba sugnaa ee mudaakara la-aan iyo muraajaca la-aan cilmiga waa la iloobaa une balta leeyahay haddana waxa weeye dee ruuxu inuu himadiisu sarrayso niyeeyo inuu isaguba dee ilaahay dee uu dhib yareeyo inuu aqriyo cilmigii uu maqlayna cid kale uu sii gaadhsiiyo dee cilmiguna kolley waa ruuxba ruux suu uga qaadayo gudbinayo inagu soo gaadhay dee tana bal markaa waxaan leenahayna kolley muraajacadii iyo mudaakaradii iyo bal laabankii ama kan ha noqotay dee kutubtii kaleba iyo wixii kale la qabanayeyba dee maha ruuxu fasax baa galay oo wixii faraa in lagaba wada qaadee bal waatan odhan lahaa dee ilaahayna waxaan kaba baryaynaa inuu khayrna isagu keen soo celiyo ama kitaabkana uu khayr inooyo wixii kala socdaba uu khayr inooguma taam yeelo inuuna dhib yareeyo daacadiisa kolley rabadaan iyo na waa ina soo qaabilsantay iyo bishii khayrka lahaydee ina makan siiyo inaan waktiga weyne inagu soo socda iyo fursadda kaba faa'idaysano allah subxaana watacaala